xarunto cusub ee dhallinyarada iyo weliba ay ka kooban taha xafiisyo hoolalka shirarka maktabad iyo garoonka balooniga lugtaiyo ka dheelan dhallinyarada welina maalgeliday hay-adda u n habideda munaasabada xariig jarka iyo weliba goobrow ku haya kusimaaga madaxweynaha koonfur galbeed waana ay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka koonfur galbeed wasiiro xildhibaano maamulka gobolka baay iyo kan degmada madax ku dareertay hay-adda u n habited iyo marti sharaf kale marka hore waliba kulanka hadal koobanka jeediya ee gudoomiyaha degmada baydhabo ee naduuqa magaalada cabdulla cali watiin usoona dhallinyaradan ka baaqi inta xaruntulan dayacnaa
sisi ogtiin santarkan waa santara maybo hab casri maybo landhisiyo sisi markaasin qeyba alaala qeybi mayli maybo ku kooban santar maybo qeyb ciidan bilir maybo ay ahaayeen laakiin mayli fadayhin in meel santarka maybo lan dayacna oo galan la kahaaye awal alaala maybo ujeedooyinku lan aasaas maybo laku guurdeer maybo ayalan baahanyi cabdifatax maxamed ibraahim maabiyano gudoomiyaha gobolka baay iyo waliba uusana sheegay intii xaruntaan iyo muhiimka ta dhallinyarada koonfur galbeed gaar ahaan dhallinyarada degmada baydhabo ku suganaa
dhalinyarada maanta ku dhaqan degmadan baydhabo khaasatan koonfur galbeed oo dhan waxay uga faa'iidaysan karaan dhowr siyaabood waxay heli karaan meelay wax ku bartaan ay waktiyadooda dheeriga ay wax ka faa'iidaystaan ay iskugu yimaadaan ayna ka soo baxaan dhalinyaro waddankooda wax u tari kara waxaan aad ugu dhiirigelinaa dhallinyaradan deegaanada ka soo jeeda meeshan inay noqoto meesha ay ka soo bixi lahaayee dadkii hoggaamin lahaa mustaqbalka dhallinyaradan koonfur galbeed hadduu ilaaha idmo wasiirka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha koonfur galbeed soomaaliya salmaana shucayba cali iyo weliba uusoo sheegay intii lanku baahin dhallinyarada in xaruntun iyo shaq abuurka samaysaan islamarkaana iyo nololyo iyo mustaqbalsha ku horumariyaana dhallinyarada meeshaan idinkaas kale meeshaan waa meeshiina waxaa loo baahan yahay inaad isku horumarisaan waxaa loo baahan yahay shaqo abuur inaa meeshaan lagu sameeyo waxaa loo baahan yahay inaad waxaa meeshaan ku barataan dhallinyarada walaalihiina asxaabtiina inaad ku dabaqdaan horumarka dowladnimada inaad ka shaqaysaan dowladda garab aa u naqataan mustaqbalkiinana ifkiinana meeshaanayta ma ahan inaad iska taagnaataan meelaha ma ahan inaad dhahdaan annagahe intay wal ku baradaan intay wal ku helaan inaysan gartaan mae inta shaqaawura lakinsuubiye maybua walaalkii bare waqtiga ku faa'iidayso intaada yarta inta koowalka baroy uga dambeyntii kusimaha madaxweynaha aana gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya maxamed nuur maxamed macalin iyo weliba uso dhalinyaradan ka baaqay in markaasi xirfado iyo fursado miilaan lansay si saxayan ku faa'iidaysadaan islamarkaana iyo ka sameeyana horumar intaasay ku bileereen marka ma isin lahaa inay isin ku faa'iidaystaan waryaalan iskiiliskan fara badan oo lasiin suubi inay isin ku faa'idaystaan xagga isboortiga xagga kombyuutarada xagga farshaxanka xagga walwalba oo library meel walka bardaasan ini isku dayacan oo walaan isku faa'iidaystaan fade may ku mid ataa dhalinyarada himilooyinkii oo may ladhahay madaxweyne cabdirashiid lafta gareen markii isu laxdoordaay oo isu ballan qaaday in dhalinyarada waa lanqodo doono iyo ku mid ata taas dhalinyarada si isin la socotaan xukuumadda iyo xildhibaanada kulli meel walba ka shaqeeyaan dhalinyaro in badan marka haddana haddana walku sii ballaariyi doono xaruntan iyo waliba lanka talgalaynti dhallinyarada markaasi ku nool magaalada tambaydhabo kimada daalan islamarkaana lakabara xirfado shilgadisan walina iyo ka koobanta maktabado walaka akhristo walna lakabarado hooralkiiyo ka shiraayaan xafiiso iyo markaasi dhallinyarada ka shaqeey doonta iyo garoon balooniga lugta dhallinyarada iyo ka dhiilasa taas oo iyo maalgeliday hadda u n habited oo iyo lakaaladaas wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha koonfur galbeed soomaaliya